Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Galmudug Cabdiwahaab Sheikh Abuukar ayaa daahfuray dayactirka dhismaha iyo roog-dhigidda Garoonka Kubadda Cagta Degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Daahfurka dhismahan iyo roog-dhigidda garoonka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan Galmudug, maamulka degmada Cabudwaaq iyo marti-sharaf kale. Gudoomiyaha degmada Cabudwaaq Muxuyidiin Aadan Weli ayaa ka waramaya ahamiyadda garoonkan.
waxaa farxad noo ah inaan stadiumkii degmada caabudwaaq ee kubadda cagta dhagaxdhigiisii aan u joogno khaasatan qaybtii roogga lagu dhigayey roogga cagaaran waxaan ognahay marxalado badan inay soo martay meeshani dhismaheedii hore laakiin hadda ilaahay mahadiis inay marayso marxalad in roogga cagaarnaa la dhigo oo halkan laga fidiyo shaqadaas oo ay iska kaashadeen dowladda galmudug ndhe dowladda federaalka sidoo kale dowladda galmudug oo madaxweynuhu ugu horeeyo halkan dhagax dhigay iyo wadamada norway iyo switzerland oo ayaguna maalgeliyayaalka ah mashruucan runtii waan ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa qeybaha dhiman ama tarabuunka iyo hagaajin badan oo dayactiir fara badan oo kale oo ka dhimanaan doona ina iyadana stebiska dambe ay noqon doonto oo marar kale aan iyadana isugu imaan doona hadduu ilaa yiraahdo maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa muddada mashruucaas markuu dhammaado sidii loogu talagalay inay degmadu ugu shaqayso isboortiskeedu dhallinyarada ay ku ciyaaraan wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug cabdiwahaab sheekh abuukar ayaa u mahad celiyey bahda ciyaaraha caabudwaaq iyo madaxweynaha galmudug oo door muhiima ka qaatay dhismaha garoonkan in ay daahfurto bilowgii ama maaragtay dhammaystirto dhagaxdhiggii madaxweyne axmed kaari qorqoor uu dhagax dhigay garoonkan misna uu maaragtay dayactirkiisii iyo roogdhigidda uu isaga soo bilaabay ee wasaaradda daahfurto si gaarana waxaan kaga mahad celinaynaa madaxweynaha oo juhdi badan ku bixiyey horumarka dhammaan deegaanada galmudug oo intii uu joogay intaasoo mashaariica ama maaragtay dhismaa ama horumara uu ka shaqeeyey oo maanta uu u dambeeyo e maaragtay garoonkan aan joogno garoonka xabudwaaq mahadiya ka gaadho sidoo kale waxaan yacnii hambalyo iyo farxad la wadaagayaa dhammaan reer cabudwaaq oo aan u marinayo guddoomiyaha maayarka gaar ahaan bahda sbortiska cabudwaaq oo runtii ah horyaalka ama liidka sbortiska galmudug oo aad garanaysaan xilligii yani ciyaarihii u dambeeyey oo horyaalkii galmudug ay soo qaadeen koobka isna ay mudan yihiin bogaadin iyo sharaf waan ku faraxsanahay garoonkii maanta in heer cabudwaaq maaragtay bahda sbortiska cabudwaaq loo dhigi doono roog caalami ah misna ay ku cayaari doonaan taana mahaddeeda waxaa madaxweynaha uu ka dhabeeyey kadib markii ay ku guulaysteen hogaaminta gobolka koobka galmudug horyaalkiisii in garoonka si deg dega loogu maaragtay roog dhigo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada sboortiska garoonka kubadda cagta ee laga hirgeliyay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa door muhiima ka qaadan doona isdhexgalka dhallinyarada iyo nabadda